arrin dawladdu maxay dhan tahay kawarqabkeeda dadka iyada mas-uulka ay ka tahay ee runtii barakacyaasha iyo kuwa saboolka ahba marka laysku wada daro oo masaakiinta dadka fuqarada ah baa-isiinta ah haweenka ee runtii gablanka ah ee raggii maaragtay iyaga ama miciinu noqon lahaa maanta aanan haysanin waxaa ka saaran dawladda xil adag mas-uuliyad aada u ballaaran oo ilaahay kugula xisaabtami doono oo iyaga kula xisaabtami doono beri sida dadkaas iyaga ay ugu adeegaan ama ay uga warrabaan ama ay wax ugu qabtaan dawladooda iyadaa mar waliba dadka wakiilkaa shacbiga iyadaa had iyo jeer inay ka warqabto loo baahan yahay waana arrin muhiim marka ti ilaahay baa nagu filan ama amar ha noqdo ama dardaaran ha noqdo waxaa dadka masaakiinta ah nalaga doonaya larow inaan u hoggaansanaano haddaan dawlad nahay iyo kii ilaahay wax siiyay aan dawlad ahayn intaba mas-uuliyad baa ka saaran